waxaan maanta halkan dhowr qodob baan ka hadlayaa oo ku saabsan ninkan faysal cali waraabe la yidhaahdo waxaa mar walba saxaafadda lagu arkaa hadallada badan oo iska hor imaanaya oo isagu leeyahay waxaad arkaysaa caawa isagoo waddani raacsan laba cisha ka bacdii kulmiye la safan horta annagu haddaanu nahay dadka deegaankan ama mas-uuliyiinta deegaanka ka soo jeeda waxaan u naqaanaa qof bribeyda oo hadba ciddii ku shubata u hadla waxaan aad u arkay maandhowe takliibu soo duboo leeyahay kuwa meesheeda jooga oo haddana qalbiga buntland ka jecel war buntland waa naga waa dadkayaga boqor burhaanna dib jirkaagaasoo kale waxba kama sheego soomaad garan markaad le dhulkayga dhul aad leedahayna ciidamo joogtee adaa qariib ku ah waxa aad mar walba ka hadashaa waxataa dhulka waa loo soo dagaalamay war shalay markii isaaqu dagaalamaya isaaqa dagaalamay inaad isku darto faysala waa ceeb adoo annagaad basaas ma ahay oo ad isaaqa noo soo basaasi jiray soomaad garan ninkaagii dadka basaasi jira inaad maanta taada waa loo soo dhinta waa loo soo baabaa ceeb bay kula tahay war waa lagu yaqaanaa annagaad weligaaba noo shaqo jirta hal doolaroo daarood leeyahay weligaa shilin kale isaa kuma siin ka waanto waxan aad mar walba ku hadlayso haddii kale hargeysa dhexdoodaan kugu garaaci doonnaa dib jirkaagaasoo kalena boqorradayada iyo salaadintayga iyo dadkayaga waxba kama sheego dadkan iyo dadkaad ka hadlaysana ma jarteen waa walaa ilaahay baa dadka wada dhaliyey haddaad dhimanaysa iyo haddii kaleba dadkana adaa marti ku ah ee ilaahay ka sokow dadkii dilhaa jiray baannahay